halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo magaalada washington si toosa aad uga maqlaysaan subax wanaagsan ayaan dhammaantiinba sida aad orantihiin dhegaystayaasha iyadoo hawadadinka leenahay iminkana bokool dagaalo goosgoos ayaa lagu soo waramayaa in tan iyo maalintii arbacadii toddobaadkii hore ay ka dhacayeen deegaano dhinaca waqooyi ka xigay magaalada xudur ee gobolka bokool dagaalkii ugu dambeeya waxa uu shalay ka dhacay tuulada warqadiid oo soddon kilomitir u jirta xudur kana xigta dhinaca degmada waajid haddaba waryaheena haruun macruuf oo stuudiya hela jooga ayaa qadka telefoonka habeennimadii xalay kula xidhiidhay degmada ceel barde guddoomiyaha gobolkaasi bakool maxamed cabdi tool wuxuuna ugu horreyn weydiiyey cidda weerarka soo qaaday dagaalka annagaa ku qaadnay meesha tuuladu meesha annagaa ku qaadnay ciidamada iyada ka tagay ceelbada oo wadadaas dheer maray ayaa ku qaaday dagaalka ujeeddada aad halkaa u weerarteenna maxay ahayd ujeeddada halkaas u weeran waxay ahayd meesha meel istaraatiiji war a biyo ku jiraan marka sababtan u weerano waxa weye in saaldagaas fariisinkaas biyaha leh inaan ka kicino oo ay aadaan mase wadada xudur maxayato dhinaca xudur ay aadaan mase dhan kale u laabtaan saasaan u qaadno istaraatiijiyadaasan ama inaan maxayato annagaan maxayato aan ka faa'iidaysano ma ka kiciseen marka maxaa dhacay ha ha ha waa ka kicinay laakiin annaga maadaama oo masaafo dheer aan u noo jirto meesha waxa waaye annaga ma joogi karno laakiin waxa waaye abaarka intaan joogno waa ka faa'iidaysan ilaa intee leeg baad joogteen mise saac baad joogteen ilaa saacadaan joognay ilaa saacado toban saac oo dagaalku bilaabmay ilaa maqribkii baan joognay waa gartay kabacdina maxaa dhacay kabacdi annaga waxa waaye ciidanka intaas unba amarkiis ahay waa soo gudbeen meelo kaleeto haddana maxayto oo ay usoo gudbeen welina meelihii loogu talagalay dagaalka inay haddana mar labaad ay ku qaadaan weli ma gaarin laakiin hawid ay ku jiraan meesha ay ku jiraan khasaare intee leeg baa idin soo gaaray dhinaciin iyo dhinaca kale dagaalkii jimcihii dhacay dagaalkaas jimcihii dhacay wuxuu ka dhacay meel la yidhaahdo ganaweyn oo annaga noo jirto konton kilomitr eelberd konton kilomitr u jirta uu ka dhacay dagaalkaas khasaarada meesha ka dhacday waxaa waaye laba nin ayaan kaga dilnay meeshaas hal qofna dhaawac ay ku qaateen markii dambena waa dhintay wax khasaare annaga dhinacaas naga soo gaaray ma laha dagaalkaas waa gartay waxaa jirta iyadana la sheegaya in dagaalo kale ay dhaceen khamiistii iyo arbacadii weliba ma jiraan maxaa faahfaahidood naga siin kartaa dagaalkaas run waaye dagaaladaas maalintii khamiistii waxay ka dhaceen meel la yidhaahdo garasweyne udhexaysa xudur meesha la yidhahdo garasweyne iyo ceelberd udhexaysa la yidhaahdo dharkaan shabeelle dharkaan shabeelle meel la yidhahdo ay ka dhaceen duurka ah tuulo ma aheen waxa waaye meel maxay ato wadda ah oo ciidamada iskaga hor yimaadeen ayagoo difaac ku jira annagoo difaac ku jirno meesha iskaga hor yimaadeen meeshaasay dagaalka ka dhacay marka marka waxaan u qaatay dagaaladani waa dagaalo goosgoosa idinkaana waday dagaaladan ujeedadu maxay tahay dagaaladan goosgooska ma inaad u xarabtaan dagaal weyn aad qaadaan oo aad maaragtay ogaataan guntooda dagaaladaas goosgooska sababta loo sameynayo waxay tahay inta dagaalka gulufka oo weyn laga qaadayo waxaan u diidannahay in maxayatoo nimankan ay saaldhegyadooda ku nagaadaan oo ay nabadgelyada u seexdaan intaasaan kala dagaalayn intii dagaalka weyn ee gulufka aan ku talagalnay intii laga qaaday dagaaladaas goosgooska sababtaasaa loo sameeyey dagaalka weyn ee gulufka xaggeed ku qaadaysaan haddii ilaah yidhahdo waxaan rajaynaynaa wakti dhow inaan ku qaadno magaalo madaxda xudur annagoo sii marayno tuulooyin fara badan oo noo dhexey sida garsweyne moorgaawey dhulkaas inaan sii marno annagoo rajaynayno waxaan rabnaa inaan ku qaadno xudur inaan ku qaadnaan jecelnahay insha allah dagaalka marka ma idinka qaadaya oo ciidanka soomaalida mise etoobiyaanka mise idinkoo wada socda ciidanka annaga waxaa waaye diyaar waaye ciddii kaleetoona kaalminaysana tafadal baan leenahay waa maxato waa soo dhaweynaynaa laakiin ku talagalkan rabna waxaa waaye annaga isku talagalayna insha allah waa garta gobolkii bakool oo shan degme ka kooban degmada ceel berde ayaad ka joogtaan intii kale farihiina weli way ka maqan tahay ceel berde ilaa baydhabo dhexdooda al-shabaabaa joogta waa hawl adag soomaa inaad ciidankiin ciidan yar oo kooban oo idiin jooga ceel berde inaad damacdaan inaad intaa ku qabataan hawshaasi maxayato haddii loo fiiriyo istaraatiiji ahaan iyo masaafo ahaan distance haddii la fiiriyo dhulka waa fog yahay waa dheeryahay laakiin geed walba shabaab ma taagna annaga shabaab markii hore awooddiisa isku xirneyd oo isaga shabaab guud ahay waa laga yaabaa inay maxayato oo dhibaatooyin fara badan lagala kulmi lahaa laakiin hadda shabaabka naftirkiisiiba meel walba ma taagnaa hadda waxaan rajaynaynaa dhinaca waajib maxayato saboorta inaan ka helno maxayato oo ciidanka jooga baydhabo iyo berdaale ciidamada jooga inaan saboorta ka helno oo dhinaca waajib ay naga qaabilaan annagana wixii waajib sokeeye dhinacaana maxayato oo istaraatiiji ahaan annagana ku talagalkaana inuu yahay waa gartay su-aashadan ku weydiinayo waa laga yaabaa in dowladda maadaama tay oo raggaad is haysaan inaad macluumaad badan ka haynin laakiin waan ku weydiinaya ciidanka al-shabaabka idinka soo horjeeda gobolka xudur jooga waxaa la sheegaa inay qeybsan yihiin oo qeybna ay taageersan yihiin hogaamiyaha al-shabaab axmed cabdigodane qeybna mukhtaar roobo abu mansuur sidaas miyaad ula socotaan annaga waa la soc soconnaa khilaafka ka jira waa la soconaa laakiin waxa waaye ciidanka kan gudane oo hadda maxay ato oo meelaha annaga naga soo horjeedo ku badan ciidankaasaan isaynaa weli mukhtaar annaga wax maxay ato oo hadda oo aan iska hor imaad oo naga horumar aan sii hor imaanin male laakiin waxa waaye nimanka tafsiirka ah oo maxay ato dalka boob kusoo galay waxa waaye ciidanka gudane inta hadda maxay ato oo ufirfircoona isaga eedeysanayo gacanta uu ku hayno waxa waaye dad deegaanka u badan yihiin maamaan maadaama sidaas ay tahay mukhtaar ciidankiisa hadda distance dheer buu noo jiraa wax dhibaataha inta ka hore maxay ato aanan dhex marina male intay kala jabeen wakti hore mooyaane wakti ay kala baxeen hadda wax dhibaata oo dhinaca mukhtaar annagana dhex marin ma leh waa gartay laakiin ciidamada hadda habe dhowr jeerna soo weeraray oo ceel bedelo nagu soo weeraray ee meelaha kaleetana aan soo imaanayna waxa waaye ciidanka gudanow marka haddii mukhtaar iyo godana ay is hayaan idinka iyo godana aada is haysaan ciidanka mukhtaarna gobolka bakool ay joogaan idinkuna bakool aad joogtaan qaybo kaloo bakoolana aad u socotaan haddii aad iska hor timaadaan miyaa qorshaha idinku jirtaa inaad isgarabsataan wallaahi horta isgarabs ahaan hata aan ku heshiinin male laakiin waxaan kuu sheegayaa cadowgaa cadowgiisa saaxiibka waa la yidhi haddii maxay ato ay isdagaalsan yihiin labada gruub annagana gruubka nagu soo xigo oo maxay ato mukhtaar ay isdagaalsan yihiin aan ishayno laga yaaba maxay ato inaan iska kaalmo meelaha qaarkood iska kaalmaysanaa laga yaaba sababta waxaa weeye cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka sidaas un baan u qaadanayna
gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool ayuu ahaa oo isagoo jooga degmada ceel barde qadka telefoonka ugu warramaya wariyeenna haaruun macruuf al-shabaab ayaan iyagu dagaalkan ka hadlin